halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington xukuumadda jabuuti ayaa maanta soo bandhigtay shixnad darooga nooca kokeynta loo yaqaano oo lagu qiyaasay inay ku kacayso boqol milyan oo dollar daroogadan oo ku jirtay jawaano shan boqol oo kilogaram ahayd ayaa waxaa dhowaan lagu qabtay dekeda jabuuti waxaana maanta dab lagu qabadsiiyey meel fagaaro ah wariyaheena ramadaan muuse ayaa warbixintan goordhow jabuuti kasoo diray dowladda jabuuti ayaa bartamihii bishan gacanta ku dhigtay markii u horreysay taariikhdeeda shixnad ka kooban maandooriyaha amba daroogada nooca ugu waxyeelada culus ee loo yaqaan kook amba kokayin daroogadan ayaa ka koobnayd shan iyo labaatan kiish iyadoo miisaankeeda lagu qiyaasay hal tan kale badhkii oo ah shan boqol oo kilogaram howlwadeennada cashuuraadka ee kastamka dikadda dooraale ee jabuuti ayaa gacanta ku dhigay shixnadan maandooriyaha iyadoo lagu soo dhex qariyey kontinar ay ku jiraan jawaano sonkora oo laga soo raray dalka baraaziil iyagoo sheegay mas-uuliyiinta kastamku in lagu qiimeeyo daroogadan ku dhowaad boqol malyuun oo lacagta dollarka maraykanka markabka xambaarsanaa kontiinarkan oo ah nooca u kala gudbiya kontiinarada u kala goosha dekadaha kala durugsan ee caalamka ayaa intii aanu ku dejin kontiinarkan marsada jabuuti xoogaa ku sameeyey hakad badmara dekad ku taalla xeebaha dalka sbein arrintan oo fajicise ku noqotay mas-uuliyiinta dowladda jabuuti ayaa sababtay in mas-uuliyiinta badankoodu ay ka gaabsadaan inay ka hadlaan dhacdadan iyadoo dalka jabuuti aan abid hore looga arag arrintan oo kale sidaasi awgeedna maxkamadda jabuuti ay deg deg u furtay kiis dembi baadhisa oo keentay iyaduna in xabsiga la dhigo markiiba nin ganacsadaa oo reer jabuutiya iyo laba nin oo kale oo ajnabiya oo midkood uu dhashay dalka baraaziil laguna sheegay in dalal kale looga yaqaanay qof ku dhex jira falalka ka ganacsiga daroogada kadib dowladda jabuuti ayaa go'aan ku gaadhay in la gubo dhammaan shixnadan daroogada xubno ka tirsan xukuumadda jabuuti iyo mas-uuliyiin sare oo qaabilsan arrimaha ammaanka iyo cashuuraadka jabuuti ayaa goobjoog u ahaa markii dabka la qabadsiiyey daroogadii oo ay hareera joogeen ciidamo aad u hubaysan xeerilaaliyaha jabuuti maki cumar cabdulqaadir oo u xil saaran arrintan ayaa goobtaasi hadal ka jeediyey
C'est euh, cette destruction programmée de la saisie de drogue
waxaynu maanta halkan iskugu imanay waa gubidda iyo burburinta daroogadii dhowaanta gacanta lagu dhigay haddaan dib uga waramo waa daroogada nooca kookamba kokain loo yaqaan oo miisaankeedu yahay shan boqol oo kilogaram oo lagu soo dhex qariyey kontiner lagu soo raray sonkor oo laga soo ambabixiyey dalka baraaziil waxaa nagala qaybgelaya hawshan oo aan soo dhoweynayaa wasiirka garsoorka iyo ka arrimaha gudaha ee jabuuti agaasimaha arrimaha amniga ee jabuuti anigoon iloobeyn khabiirka ka socda laanta qaramada midoobay ee la dagaalanka daroogada oo ka qaybgelkiisu uu noo leeyahay ahmiyad gaara waayo annaga ayaa marti qaadnay maadaama ay tahay markii u horreysay ee la qabto qiyaas intan leeg oo xagga maandooriyaha sidoo kale waxaan rabnaa in caalamku marag ka ahaado howlahan daroogadan dhammaanteed waxaan ku ridaynaa mashiinkan dhexdiisa si aanay waxba uga hadhin iyadoo qiiqa ka baxaana aanu waxba u dhimayn marnaba dadka iyo deegaankan hawshaannu ka fulinayno waxaan u mahad celinayaa agaasimaha guud ee cashuuraad iyo howlwadeennadiisa oo ah iyagu kuwii gacanta ku dhigay shixnadan sidoo kale waxaa goobtaasi ku sugnaa khabiir u shaqeeya laanta qaramada midoobay ee la dagaalanka daroogada oo ay marti qaaday wasaaradda garsoorka jabuuti maadaama arrintan ay noqotay kiis caalamiya oo xagga daroogada faysal maxamuud bulaale oo ah mas-uulka xafiiska cashuuraadka ee dekadda dooraale ee jabuuti ayaa sidan ugu warramay isna saxaafadda waa guul soo yatay waddan kuu soo yatay duwaan kuu soo yatay alaabtana waxay ka timid day baraziil waddanka la yidhaaho waa shan boqol oo kiilona wakaade maantana distrugsogeyn wadnaa waa la iskugu yimiday wasiiradii dariktaarkaga duwaanka felisiteyna wakaa xoogan islam waxa u socotay magaala madaxdeena yay soo galaysay isbaan bay soo martay transbordmo bay ahayd waan ogaanay wakaa jabuuti way soo galaysay boorka sonfransta ayaa bakhaare laga kiraystay hal kaabsalan wakaa wakaa markaa meel kale joogtay
si kastaba ha ahaatee waxaa weli taagan kiiskii dembi baadhista oo weli kasii socota maxkamadda jabuuti si looga jawaabo su'aalo fara badan oo arrintan la xidhiidha rabadaan muuse v o a jibuuti